أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo qodobada aan idinkugu helana waxaa ka mid ah weeraro kala duwan oo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya kataayib al ikhbaariyah ayaa baa'isay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayada bay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa sheegtay inay hakisay saadkii iyo qarashaadkii ay siin jirtay maleeshiyaadka murtasaqada danab oo ah maleeshiyaad ay si gaar ah u tababaratay dowladda kaafiradda maraykanka wilaayada baay ayaa dowladdiina u soo gebagabaysay bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada bardaale ee wilaayadaasi xamlad dacwi ah oo maalmo ka hor ay ku dhawaaqday wilaayada jubbada hoose ayaa si habsami leh uga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi haweenka ganacsatada ah ee ku dhaqan degmada saakow ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowladdiini oo u qabtay maamulkii islaamiga ah ee degmadaasi mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad gebagaba u ahayd dowro bilooyin socotay oo loo qabtay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ehelada wiil dhallinyaro ah oo si bareer ah maleeshiyaadka riddada ugu dileen magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlay dilka wiilkooda نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي qodobadii warka ugu door karoonnaha ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan weeraro kala duwan oo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa jaamacadda shabeelle ee duleedka magaalada muqdisho waxaana qaraxaas ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah sidoo kale isla duleedka muqdisho waxay ciidamada mujaahidiintu deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim qarax kula beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaas ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay madaafiic ku garaaceen xerada maleeshiyaadka riddada ee deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo waxaana jubta madaafiicda si aadah looga maqlayay deegaano ka tirsan magaaladaasi madaafiicda ayaa ku dhacay gudaha xerada waxaana inta la xaqiijiyey ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah kataayib al ikhbaariyah ayaa baa'isay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayada baay xaaris cabdulqaadir ayaa warbixinta warkaasi noo haya waa muuqaalka weerarka miina hore ka tirsan mujaahidiinta wilaayada baay ay ka fuliyeen isku darka oo ah afaafka hore magaalada baydhabo ee wilaayadaasi kadib taqadumka mujaahidiinta waxaa la arkayaa askari murtada oo isku dayaya inuu halkaasi nabadaha kaga baxsado hase ahaatee waxaa ilbiriqsiyo kadib lasoo bandhigaya bakhtigiisa ugu dambeyn qaniimada laba qore oo ak forty-seven ah ee ogabe kale ee mujaahidiinta howlgalkaas kusoo qaniimaysteen iyadoona isdaarkan lagu soo bandhigayo qeybaha dambe نوف النصر آت ولأنتم الأعلون فارتقبوا عظيم البشريات
mahadsanid xaaris dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa sheegtay inay hakisay saadkii iyo qarashaadkii ay siin jirtay maleeshiyaadka murtasaqada ah ee danab oo ah maleeshiyaad si gaar ah ay u tababaratay dowladda kaafiradda maraykanka su'eeb cabdulaahi ayaa warbixinta warkaasi noo haya kadib fadeexada xatooyo oo hareeyey hoggaanka maleeshiyaadka kooxda riddada ayaa sababay in maraykanka uu joojiyo taageeradii lojistikada uu siin jiray maleeshiyaadka fuliya howlgallada shahadala diriirnimo ee maraykanka hoostaga saraakiil ka tirsan taliska africom oo diiday in magacyadooda la adeegsado ayaa warbaahinta u sheegay inay hakiyeen qarashkii ay ku bixin jireen maleeshiyaadka bangaraafta sababo la xiriira raashinkii iyo sahaydii ay bixiyeen oo saraakiisha kooxda riddada musuq maasuqeen suuqyada waaweyn ee muqdisho ayaa lagu arkayo cunto iyo shidaal uu maraykanku siiyey maleeshiyaadka loogu yeero danab markii africom ay hakisay saadkii ay siin jirtay maleeshiyaadka bangarafta ayaa magaalada nairobi waxaa safar deg deg ah ku tegay ibraahim sheekh muxudiin oo ah taliyaha ciidanka kooxda riddada iyo cabdulfitaax qaasim oo ah wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga xukuumadda xasan sheekh labadan murtad ayaa nairobi kula kulmay safiirka maraykanka ee kenya iyo saraakiil amerikaan ah waxayna ka codsadeen in dib loo soo celiyo shidaalkii iyo raashinkii maraykanka uu siin jiray maleeshiyaadka riddada ilaa wareedya ayaa sheegaya in saraakiisha amerikaanka ah ay ka cagajiideen inay aqbalaan codsiga taliyaha ciidanka riddada ee ah in dib loo bilaabo bixinta saadka ciidamada waxayna ku xidheen shardi ah in marka hore la qaado tallaabooyin lagu baarayo musuq maasuqa lana soo xiro saraakiishii musuqa sameeyey wararka ayaa intaa ku daraya in safaaradda maraykanka ee nairobi ay kooxda riddada ugu hanjabtay qaadidda tallaabooyin dheeraad ah haddii aysan dowladda xasan sheekh soo xirin saraakiisha falalka xatooyada ah sameeyey kooxda riddada ayaa taariikh soo jireen ah u leh musuq maasuqa iyo falalka xatooyada waxayna arrimahani xoogaysteen markii xasan gurguurte uu qabtay mar kale hoggaanka kooxda riddada mahadsanid sweeb wilaayada baay ayaa dowlad diini ah u soo gebagabaysay bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada bardaale ee wilaayadaasi xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warkaas ee noo haya
dowladan oo socotay muddo isbuuc ah waxaa loo qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaano dhowr ah oo hoostaga degmada bardaale ee wilaayada baay waxayna qayb ka tahay dowlaad kala duwan oo muddooyinkii ugu dambeeyey wilaayada islaamiga ee baay ay u qabanaysay dadka muslimiinta ee ku nool deegaanada miyiga ah ee hoostaga degmooyinka cadowga allah uu gacanta ku hayo dowlaadkan ayaa lagu qaadanaya duruus kala duwan oo u badan jihaadka ka socda bariga afrika iyadoona dadka muslimiinta lagu baraarujinayay ka qaybgalka dagaalka jihaadka ah ee ka socda bariga afrika qaar ka mid a dadkii muslimiinta ahaa ee ka faa'iidaystay dowladan ayaa ka warbixiya waxyaabihii ay faa'iidaysteen iyagoona maamulka islaamiga ee wilaayada islaamiga ee baay ugu baaqay inay u soo celceliyaan dowlaadka noocan oo kale ah maxamuud shuubow maxmed waxaan joogaa kurtun walaayada islaamka may daadanay ahayn ardaydaa masee jiree doori daadani eeda maanaha ardayda inaa tawxiidkiiyo intii ardayda kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga laka toosnaado xagga la gaado iyo wasunada khulafaa raashidiin intii laka toosnaado la gaado iyo arday sharadaas ha dhaadani faa'iido wiimaa kufaa'iidni taqwi kufaa'iidni intii cibaado ilaahay lankila weelo kufaa'iidni walbadan una noomognaay mugdinoo ka jirana aftiinna ingaleen eeda faa'iido badan oo khayraad badan faa'iido leen kufaa'iidni maamulka islaamiga may kuodsadaan intii dacwada haddana niyo bilaawayna niyo toosiye ninin zaa'id ay kuodsadaan insha allah daahir maxamed nuur may rooga hadda kurtuma rooga kurtoodeega nabadashaa xaaladda isku degayo wal barbaadaysiyo nicmada ilaahayna baalo aan kuma wato iyada halka bayleya maasha allah dawla balama ka socoki una geekan indhamaata dad badan ayoon hata soo tabal hela doona maasha allah iyada fashilina kadhamaata may ku faa'iidnay diinka ilaahay ku faa'iidnay barashadiya in ilaahay la barada nabadii la barado diinka la barada langindhoole langindho lanfiigi farga indhahay indhahay iyada dareenkaana fayley may dareenkaana ka fayleyahda iyadana nin guraaraji ulma faylala kulumna haaladan maasha allah iyadan fayleta maamulka islaamiga may ku codsadaana ina dowlada la baday ilaahay marashiis kifaydana linka dadaala umatana la buraaraji dowladana la badiyo marbadana nin weera magaalada may lahday maxamed ibraahim maxamed aadan dowlada may kafaasanaatay dowlad islaamiga macnaha walbarasho iyo diini iyo tarbiya jihdi iyo tawxiid iyo iyo shirki iyo inay inkaeliyaana ku hadalay alle khayr allah fiicidaan inka dadaalan may ku codsadaane nin dowlaadka nimin badiyo casharadana nimin badiyo wal kasta oo inshadaadana kulley mugdal oo ka jara nin ilaahay dartiisa ninka afteenaya bilihii ugu dambeeyey wilaayada islaamiga ee baay waxay waday xamalaad dacwi ah oo ku aadan dadka muslimiinta ee ku nool deegaanada hoostaga degmooyinka cadowga allah uu gacanta ku hayo si dadka muslimiinta loogu sheega cadowgooda sidoo kalena lagu baraarujiyo inay ka qayb qaataan dagaalka jihaadka ah ee lagula jira cadowga ku soo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid abuxasaan xamlad dacwi ah oo maalmo ka hor ay ku dhawaaqday wilaayada jubbada hoose ayaa si habsami leh uga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi noohaya xamladii loogu magacdaray a-shahiid sheekh cabdiraxmaan xudeyfa oo uu dhowaan ku dhawaaqay maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa markan gaartay degmada xagar iyadoo halkaas lagu qabtay dowlaad sharci ah si loo sii kordhiyo wacyiga bulshada ee barashada diinta islaamka degmada xagar waxaa si isku mid ah xamladan dacwiga uga faa'iidaysanaya dhammaan qaybaha bulshada sida ragga iyo dumarka yar iyo weyn intaba kuwaasoo soo dhoweeyay xamladan bulshada ayaa qaatay duruus kala duwan waxaana ka mid ah salaada shuruudaheeda iyo arkaanteeda cilmiga oo la barto iyo fadligiisa iyo sidoo kale towxiidka idaacadda islaamiga andalus ayaa la xiriirtay qaar ka mid ah dadka deegaanka si ay uga warbixiyaan dowlada loo qabtay iyo waxa ay ka faa'iideen anigoo alxamdulilahi rabbilcaalamiin ee ka tirsan jubbada hoose khaasatan degmada xagar maxaafadaas xagar magacaydan la yidhaahdo cabdimahad iftiin waxaa ka mid ah wax lagu qaatay salaada shuruudaheeda iyo arkaanteeda axaadiis tawxiid intaa ayay ka koobneed aad iyo aad baan ugu faa'iidnay alxamdulillah anagoo ilaahay umahadnaqayno waxaa kaloo ka mid ahaa cabdullaahi ibnu safre adduusiye xadiis uu wariyey nabigana uu ku yihi salawaatullahi wasalaamu calayhi uu leeyahay sabcatun toddoba yudilahum allahu fii dillihi yawman laa dilla ilaa dilluhu toddoba ilaahay subxaanahu watacaala ayaa maalin har uusan jirin ilaahay harkiisa macnaha uu marinaya waxaa ka mid ah marka toddobadaas imaam caadil ah waxaa ka mid ah shaabun nasha'a fii cibaadatillahi ku barbaari cibaadada ilaahay ayaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah rajulun qalbahu mucallaqun fi lmasaajidi rajul macnaha qalbigiisa uu ku xiran yahay masaajidka ilaahay subxaanahu watacaala waxaa kaloo ka mid ah warajulaani taxaabaa fi llahi ijtamacaa calayhi watafaraqaa calayhi is horta isjecel alla dartiisana usu jeclaada alla dartiisana u kulmaayo alla dartiisana u kala tagaayo sidoo kale xamladan dhinaca dacwada ee sida dardarta leh uga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa ka faa'iidaysanaya nabadoonnada iyo waxgaradka waxayna ka hadlayaan dhankooda wixii ay faa'iideen assalaamu calaykum ah nabadoon maxamed dacar oo ka mid ah gobolka jubbada hoose degmada xagar waxaan soo dhaweynaya sida dowlada loo qabtay toddobada maalmood noo socotay waan ku faraxsannahay sida ardadii ay usoo qayb galeen culumadii ay wax noo bareen toddobada maalmood loo kala faa'iidaystay aan ku faraxsannahay aad baa looga faa'iidayey tan iyo tu lamideeda insha allahu waan ku faraxsannahay ina mar kastaa naloo qabtan oo aad baan usoo dhaweynayna haddii ilaahay mo wax badan wax badan baan ka faa'iidnay haddii alla yihahdo oo si diinta mid ah ninkii ku sheega wax buu ku taray insha allahu tacaala aad baan ugu faraxsanay waana soo dhaweyneynaa dowladii allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilahi alxamdu anigu magaceyga waa maxamed salaad waxaan joogaa jubbada hoose degmada xagar hadduu alla yidhaaha muddo toddoba beri aan dowra wanaagsan diiniyan ku saabsan aan ku qaadanay insha allah muddo badanna waa qaadanay muddo kalena waan qaadanaynaa waa og tahay baydhabo iyo kafi xaggaa loo tegi jiray safar baa loo geli jiray allah ku mahadsan hadda guryahay noogu imaatay arrimahan ayaa imaanaya iyadoo weli degmada jamaame ee si habsami leh uga socoto duruustii loogu talagalay xamlada sheekh cabdiraxmaan xudeyfa taasoo si weyn looga dareemayo dhammaan noocyada kala duwan bulshada oo ka qayb qaadanaya mahadsanid abo ayman haweenka ganacsatada ah ee ku dhaqan degmada saakow ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo u qabtay maamulka islaamiga ah ee degmadaasi cismaan axmed dhuugow ayaa warbixinta warkaasi noo haya ku dhowaad boqol ka mid a haweenka ganacsatada ah ee degmada saakow ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo uu soo qabanqaabiyey maamulka islaamiga ah ee degmada sida haweenkii dowlada qaatay ay u sheegeen warbaahinta islaamiga ah ee landalus waxa ay ku barteen haweenku duruus diini ah oo ay ka mid ahaayeen salaada iyo casharo kale gabdha oo ganacsatada saakow dowlada manbeelala socotay dowladaas weyn baa ku faaidnay waxyaabo badan sida tawxiidka salaada arkaantiya shuruudiya iyo ku faaidnay dowladaasna aad iyadaan mahadiine alxamdulilah ilaah ka mahadsan una o nabad i abni haysana dhabanjarna barwaaqo roof haysana alxamdulilah maktabka degmada saakonin qobdi dowladaasayna ilaah ka mahadsan mar kasta maktab kunaga kucodsadaana dowlada camal antinaneen kana naga degmada saako gobolka jubbada dhexe dowla ayaana loo qabtay muddo toban beri ayay soo socotay waana ka faa'iidaysanay alxamdulilah duruustin waana loo bilaabay ilaaha ku baabsan islaamka ku mahadsan hadda guul baa idin rajaynana insha allah gaalada allah shuruud salah shuruud salah waxay tisaca alislaam walcaql watamiiz rafcu lxadas izaalat nijaasa satru lcawra duquul lwaqti istiqbaal lqibla arkaan salah kow iyo arbaca cashar alqiyaam maca alqudra takbiirat lixraam qiraa'at alfaatixa alrukuuc الاعتدال بعد الركوع السجود على أعضاء السبعة الرفع منهم الجلس بين السجدتين واضمئنان في جميع الأفعال ترتيب بين الأركان halkii lagu soo xirayay dowrada diiniga ah waxaa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo uu ka mid ahaa malaqbiyey waa dowro socotay toban maalmood waxayna gogoldhig u tahay ee daruus u socotay ee gabdhaha ee ganacsatada ee magaalada saakow marka dowladan waxay ku saabsanayd ee ahamiyadda tawxiidka uu leeyahay iyo ahamiyadda salaada ay leedahay gabdhaha marka waxaa laga dhisay ahamiyadda tawxiidka loo sharaxay tawxiidka iyo- iyo salaada arkaanteeda iyo shuruudaheeda iyo aadkeeda salaada gabdhahana waxay ka koobnaayeen gabdho boqol gabdhood ah marka ilaah ayaa ku mahadsan dooro aada u wanaagsan inta ka dhacday waa sidaas ilaadinka loo sheegay oo iraadabti marka gabdho boqolaha kasoo qayb galay alxamdulilah marka eh, waana qaateen si wanaagsan bayna u qaateen dowradan loo qabtay haweenka ku ganacsada suuqyada degmada saakow ayaa waxaa kasii horreeyey dowro midaasi lamid ah oo loo qabtay ganacsatada ku nool degmada jilib oo ay ku qaateen duruus diini ah mahadsanid nuugow mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad gabagabo u ahayd dowro bilooyin socotay oo loo qabtay macallimiinta madaariista qur-aanka kariimka ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan nuur cali warsame abushayba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan waxaa ka dhacday munaasabad lagu soo afmeerayey dowro jamciyadda qur-aanka kariimka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u qabatay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee degmadaas kuwaasoo ay tiradoodu gaaraysay afartan iyo saddex macallim oo isugu jira lix iyo toban rag ah iyo toddoba iyo labaatan haween ah dowrada ayaa socotay muddo lix bilooda iyadoo ahayd dowro tasxiixa oo nudqiga xarfaha qur-aanka kariimka macallimiinta looga saxayey waxaana macallimiinta la guddoonsiiyey gebagabadii dowrada shahaado ijaaso ah munaasabadda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga hiiraan culmaaudiin waxgarad iyo cuqaasha deegaanka ugaas xuseen ugaas cabdullaahi ugaas maxamed ugaas kabeesha gaaljecel ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii munaasabadaasi ka hadashay haween waxaan dardaarmaya dadaalka aad bixiseen inaad sii wadaan wixii aan baranayna marar tulaadfi aysan noqonin aan maaragtay meesheeda ku hayno insha allahu tacaala wixii aan baranayna aan sii joogtayno insha allahu tacaala waxaan kaloo dardaarmi lahaa oo khaasatan macallimiinta rag iyo dumarba waxaan dhihi lahaa ikhlaas ku dadaalo haddii ay noqoto aniga shahaadada noocaas aan ka qaatay ilmihiyga saanay yihiin hadday noqoto wixii aad baratay iyo wixii aad dad bartay waxay noqonayaan hawa ama foor baabahay noqonayaan jazakum allah khayr waxaan ku dardaarma insha allahu tacaala in ikhlaas lagu dadaalo sidoo kale waxaa goobta ka hadlay macallin xuseen yare oo ku hadlayey afka jamciyadda qur-aanka kariimka ahaana macallinkii dowradaasi bixinayay muddada lixda bilood ah macallimiinta tiradooda markii hore ay bilaabanaysay waxay ahaayeen sagaal iyo toban inta dhammaysatayna waa lix iyo toban macallin gabdhaha tirada bilowgu waxay ahaayeen siddeed iyo labaatan waxaana dhammaystay toddoba iyo labaatan ayaa dhammaysatay xalqadu muqararkeeda ama maadada lagu qaadanayo oo ku baxday waxay ahayd guud ahaan culumta qur-aanka kariimka gaar ahaan tasxiixa iyo riyaadada lisaanka in carabka la saxo marka arinta xalqada ee, loo caqdiy ama loo qabtay waxay ahayd in carabka la iska saxo gaar ahaan dadka macallimiinta ah maadaama jiilkii yaryaraa ama ardadii hadda soo kacaysay ay gacanta ku hayaan si marka ay qur-aanka ugu akhriyaan si nadiif ah ugu dambayntii waxaa kelimadii ku habbooneed goobta ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guuleed abunabhaan waaligu waxa uu si gaar oola dardaarmay macallimiintii dowradaasi qaatay isagoo u sheegay in loo baahan yahay waxyaabihii ay barteen macallimiintaasi in la doonayo in guud ahaan laga dareemo wilaayaadka islaamiga ah waxa aad maantay barateen waa in isbeddelkeeda ay dadka lama rabo hiiraan lama rabo buqa qabla lama rabo waa in wilaayaadka islaamigihii laga fahmo wixii aad barateen macnaha isbeddelka dhacay khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamahu waxaad ku sifoobaysaan ood ku xaqiiqoobaysaan markaad noqotaan asxaabu litqaan asxaabu likhlaas arday baa wax la barayaa ardaydan wax la baraya waa inuu isbeddel ku imaado mahadsanid abushayba ehelada wiil dhallinyaro ah oo si bareer ah maleeshiyaadka riddada ugu dileen magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlay dilka wiilkooda cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya
iyadoo muddooyinkii dambe askarta murtadiinta ay sii kordhiyeen beegsiga dhallinyarada waxbaratay ee ku nool magaalada muqdisho ayaa waxaa mar kale dil arxan darro ah loo geystay wiil dhallinyaro ah oo waalidkiisa kusoo tiirita cabeelay ee wakhti xadarkan marayay heerkiisa waxbarasho ee ugu sarreeya askari murtad ah ayaa si ulaka ah toogasho ugu geystay wiil dhallinyaro ah oo qayb ka ahaa ardayda wax ka barata jaamacadaha muqdisho kadib markii uu isku dayay inuu dhaco moobilkiisa ehelada wiilka la dilay oo banaanbax ka dhigay magaalada muqdisho ayaa ku muujiyey sida ay uga xun yihiin tacadiga loo geystay wiilkooda wax yar oo hal saac camal oo iga maqnaay hal saac markoo iga maqnaana xabad baa lagu dhuftay xabaddii markii lagu dhuftana isla markii waaba dhintaba daqiiqadii mooba dhaawacba laguma keenin istaalkaana la keena hadda aan taaganahay asagoo meydahana la keena ma dhaxow kusoo nafbaxay xaq kama qabin waxba kama qabin xaqdarraa lagu dilay waxaan ka suga ka rabnaa dowladda waxaan ka rabnaa cadaalad inay noo raadiso tuutoo watay qorayoo watay inuu ilmaha yarkaa waxbarashada galay oo maxaad tidhahdaa dugsi sare markay dhammeeyeen haddana jaamacad galay inuu u istaago waddada taleefon xunoo konta doolar joogo oo ku dilo yaa waa dhibaato dhibaatadaasaan nahaydo dhigaayaan dugsi sare soo dhigaan jaamacaday dhigaayay jaamacadow dhigaayay wiilku jaamacadow dhigaayay waa us afkan u soo kala qaadnay waa u shaqeeyahaayey wiilka waa nalaga dilay niman askaraha naga dileen bajaajkay ka degeen bajaajay soo qaateen waa ka degeen wiilashii markay kala carareenna xabaday afka ay dulka ka saareen halkaasoo wiilka ku dhaca annaka cadaaladaan doonaynaa cadaaladaan doonaynaa cadaaladda ha nala siiyo dawladdu cadaaladda ha na siido hadday dawlad ilaahay ka cabsee tahay cadaaladda hana siido dawladda waa la xariirna mana la soo qabin ilaa iyo hadda ninkii waa sugaynaa annaka annaka waxa waaye maxay ahaato waa naga dhammaadeen wiilashannadii beenbeenaa lagu dilay shacabaan nahay masaakiinaan nahay hadda masaakiinta in lagu soo guryo noqdo maxay ahaato maxay ahaato wax ilmo xunka iyo moobeellada haysta laga dhaco annakana nala laayo gar ilaahay maaha xaq ilaahayna ma ahan subxaan allah subxaan allah subxaan allah ha nala daayo ilaahay waxaan ka barina meeluusan ku soo noqonin oo ilaahay ku rido meel dar iyo meel cil allah ku rido allahu akbar aan leenna ilaahay aan arrinteennada aan weydiisanay habeen horoo xaafadda yimidey laba ninoo askariyaa aabajaaj ku xaafadda keentay moobeeladayna dhacayn ciyaalka yararku waa carareen xabaddayna dhexda ka dhigeen wiil kaloo aan wax isku naa isagana oo yaroo wiilka saaxiibkiisaana way jir dileen marka midkaana xabaddiyaa ku dhacday habeenkii oo dhammi aan la wareegeen wax noo yimid ma leh wiilkeennan wou geeriyooday shacabka reer muqdisho oo la iildaran dhibaatooyinka isbiirsaday oo ay ugu horeyso dilalka arxandarrada ah ee ay geysanayaan murtadiinta ayaa dhowr jeer banaanbax ay uga soo horjeedaan arrinkaasi ka dhigay magaalada muqdisho iyadoo aan weli helin cid wax ka qabata cabashadooda mahadsanid cabdiqani warbixintiisana waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii oo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh